xafladan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ay ku qalinjabiyeen afartan iyo shan arday oo baratay qur-aanka kariimka iyo qeybaha kale ee shareecada islaamka oo lagu qabtay xerada ifo ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka xerada culimada diinta hogaanka dhaqanka laamaha ammaanka iyo waalidiin waxaana lagu daafuray ardayda ayaa intay xafladdu socotay soo bandhigay marti sharaftii goobta timid ayaa bogaadiyey ardayda iyo macalimiintooda aqrinayeen jazaria tuxfatul atfaal xadiidkii nabigaa la aqrinaya intaasoo dhan qur-aanka ilahay baa kasii horreeyey waa waxa ilaahay loogu shukriyo subxaanahu watacaala bini aadan baa loo yahay laakiin thamaraadka iyo midhaha ay maanta madarasadu leedahay iyo madaarista kale ee faraca ka aba ee lagu mushaarakeeyey halkan inay dhoolatus ku sameeyaan waxaa weeye taasaa qancan ugu filan dhalinjibintangeeka oo nininka weerey un haku qiibgalni eed iyo eedaa sharafwiinninka ata eed iyo eedaanka mahanaqnad aad baan u faraxsanahay sababta aan u faraxsanahay waxaa weeyo waa xaflad diimeed oo maaragtay xafladaha la qabta kuwa ugu qiimo badan ee ugu qaaya badan haddee mar haddii maaragtay xaflad maanta diimeed aan furay aan maaragtay aan ku shahaado bixinayno aad baan ugu faraxsanahay sheekh cabdulaahi shariif daa-uud hormuudka dalladan ayaa faahfaahiyey shahaadaday bixiyeen shahaado qalinjibin godoonsiinay oo gaaraya afartan iyo shan arday oo ka kala yimid shan madaraso oo ku midaysan dalladda markaska cali bin abi taalib ardadaas oo maanta si wada jira halkan shahaado ugu qaateen oo si farxad ah oo kuwaasoo lasoo baray qur-aanka kariimka ah axaadiista tarbiyada islaamka ayay ahaayeen adooyinka waxaa u heliyey kutubo qur-aana la siiyey abaalmarino kalea la siiyey sidoo kale waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf aad u qiimo badan sida hadday noqon lahayd kaamka maamulkiisa culmaa-udiinka xagga dowladda dhinac walba marti sharaf fiicanna ka soo qaybgalay sidaad aad u jeedaan marka insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad dadka ay noqdaan dad waxbarashada ku hanuunsan dhanka kale sheekh ayaa baaq u diray bulshada xeryaha gaar ahaan ardayda iyo waalidkooda gaar ahaan ifo waxaan leeyahay waxbarashada ha lagu dadaalo sidoo kaleeto markaskan wuxuu kaluu sameeyey oo maaragtay meesha oo ku yaala iskuul oo maaragtay oo waxbarashada oo maadiga ah ilaa brimary ah ilaa galaas eid ku eg ayaa maaragtay meesha ka furan oo aan ugu talagalnay ardada markay qur-aanka soo bartaan inay haddana qaybta iskuulka ay u wareegaan si kastaba ha haatee waa dufcaddii toddobaad oo dhammaysa markiska cali binu abidaalib ee xerada ifo la as-aasay sanadii laba kun iyo sagaalkii maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab